assalaamu calaykum dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni xaashiya xogta madasha sigistii barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa doorashadii xildhibaan qaar ka mid a xildhibaanada soomaaliyeed ay ka gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalinimadii shalay loo gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya mooshinkaasi oo markaasi xambaarsanaa eedeymo culculus oo loo soo jeediyay madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa aragtidooda ka dhiiban doona dadweynaha soomaaliyeed ee qurba joogta kuwaasoo ku kala dhaqan daafaha caalamka islamarkaana ku kulma aarahadoodana ku kala gudbisa madasha sixty oo alaaba lagu falanqeeyo arrimaha iyo weliba siyaasadda soomaaliya barnaamijka haatan waxaa su-aasheeda koobaad ay noqonaysaa ama su-aasha dhextaalka unoqonaysaa barnaamijka ay tahay sidee waa sidee aragtidaada ku aadan xilka qaadista ay soo jeediyeen inay sameyn doonaan baarlamaanka soomaaliyeed hagaag haatanna waxaan kusoo dhaweynayaa dadweynaha soomaaliyeed ee madasha ku jira isagoo qof walba uu ku bilaabi doono magaciisa oo saddexan iyo meesha uu joogo iyo dabcan aragtida uu ka qabo ama sida uu u arko markaasi mooshinka ay soo gudbiyeen baarlamaanka soomaaliyeed bismi illaahi araxmaan araxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa ismahaan cabdiraxmaan bootaan waxaan ku noolahay wadanka ingiriiska gaar ahaan magaalada london waxaan ahay gabadh neers ah waxaan ahay gabadh saxaafiyada oo ka shaqeysa t v-ga caalamiga royal t v kula barnaamijka caafimaadka waxaan ahay guddoomiyaha haweenka garabka soomaaliyeed ee xisbiga axdi baan ahay aad baan usoo dhaweynayaa madasha sigisty gaar ahaan mada barnaamijka xaashi iyo xogta haddaan xaashi o aan ka jawaabo aragtidayda ku aadan mooshinka laga keenay madaxweynaha anigu waxay ila tahay madaxweynaha keliya inuu dembiga uusan lahayne xukuumadda iyo baarlamaankuba inay dembiga wada leeyihiin oo labadooduba haddii xataa mooshinkana laga keeno madaxweynaha baarlamaankana laga keeno ay labadooduba isla baxaan taasa ila tahay sababtaas aan ku salaynayo labadii kun iyo labaiyo tobankii maalintii laga soo guuray transitionalka govermanka oo dowladii kumeel gaarka ahayd loona soo guuray dowlad buuxda maaragtay oo madaxweynaha federaalismka soomaaliya xasan sheekh maxamed lagu wareejiyey ilaa hadda wax waxqabad ah ama maaragtay wax la taaban karo aan hihi karna shacabkii soomaaliyeed waxay uga soo gudbeen shan iyo labaatankii sano oo gobolkii civil warkii soo mareen ilaa hadda lama hayo burburkii oo weli ka socda magaalada muqdisho madaxweynihii oo weli kaare maaragtay niman mado dadkii amison kaarayaasheedii lagu qaadayo ilaa aeroboortka ilaa jidka dheer udhexeeya madaxtooyada burbur badan oo ka jira soomaaliya still waxay ahayd markii dowladda soomaaliya la dooranayay maaragtay in la sameeyo sharcigii sharci dejintii waxay ahayd maxkamadii sare waxyaalo badan baan ka sugeynay waxay ahayd maaragtay dib u dhisyadii dalka hadday dhinaca noqoto maaragtay daruuriga ah oo qutulyoonka caafimaadka waxbarashada biyaha korontada shacabkii waxyaalaha u baahnaa materialki uu shacabka u baahnaa dowladda kama helinin dhinacii ciidamada milatariga lama dhisin marka waxyaalo badan baan ku eedeynayna marka soomaaliya ma aysan helin maaragtay waxyaalihii looga baahnaa oo dowladdu ay kutubka gacanta u saadhay hadday noqoto baarlamaanka aad iyo aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay dhegeystaha kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdullaahi maxamed jaamac oo ku nool waddanka maraykanka haddaan raay ka dhiibta arrintaa aadna weydiisay xaasho iyo xogta madasha sixty aada wareysanayso qurba joogta ummadda soomaaliyeed arrinka mooshinka laga keenay madaxweynaha ee baarlamaanku ka keenay aniga shaksiya waxaan u arkaa de eedamaha ay soo jeediyeen baarlamaanku waa eedamo aada u culculus oo aada iyo aada u culculus oo waxqabad la-aan hawlihii looga fadhiyey madaxweynaha oo dhan oo una samaynin hataa dhismihii dawladda inuu dhamaystira laga doonayo una dhamaystirin sida magaraysa maxakamadii sare ee aqalkii sare ee sanadka ee maamul goboleedadii oo aynu aragno oo qaarna uu dhisayo qaarna uu duminayo dib u heshiisiintii oo hadda aada moodo inay siiba xumaanayso ummadii soomaalia sii kala fogaanayso hiigsigii twenty sixteen la sugayay iyo doorasho oo hadda rajo xumo badan ummadda soomaaliyeed oo dhan ay soo food saartay kadib markii la yidhi waxba maanaa qabaninoo wax howlan qabaniba ma jirto ay cadeysteen ay garteen eedeymaha culculus baarlamaanka waxaanu leenahay ma garanaysaa waa in ay arrin iyaga laftooda credit badan ma laha oo credit badan ma laha baarlamaanku arrimo hore oo ama ay si khaldan motion ugu qaadeen ama motion hore oo looga baahnaa inay qaadeen ka gaabiyeen yaa lagu eedeynaya marka arrintaas waa inay qaadaan weye motionkaas balse si creditkooda wax yar uma soo noqdo dalkana ay badbaadiyaan waxaana taageersan haddaan nahay qurbi joogta soomaalida ninkaas rajadii soomaaliyeed buu ku ciyaaray madaxweynaha ah inay ka qabtaan waddanka oo si karti iyo raganimo leh ay waddanka u badbaadiyaan si iyagana creditkoodii usoo noqdo ummadda soomaaliyeed u kalsoonaato waan idin salaamaya waan ka baxay aad iyo aad ba mahadsan taha dhegeystaha asalaamu calaykum magacaygu waa xukun cali waxaan ku noolahay canada madaxweynaha mooshinkan laga keenay waa mooshin khalad ah wakti khaldan bay keeneen saddex sanadood madaxweyne soo talinayay oonu aragnay wuxuu qabtay inay maanta keenaan waa ku khaldan yihiin baarlamaanka soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa inay keenaan mooshin isla markaana ay hadhow dib isu furfuraan oo iyagu dib isu caayaan marka anigu waxaan leeyahay soomaaliya in laga qabto waxa u baahan waa xildhibaanada soomaaliyeed ma aha madaxweynaha madaxweynahani wuxuu noqonayaa madaxweyne baal dahaba ka galmudug soomaaliyeed wuxuu hadda dhisay maamulkii galmudug wuxuu wadaa maamulkii kale ee hiiraan waxaa keliya madaxweynaha ku dhaliilaya waxa weeye madaxweyne xukuumadaadu ha gaadho waqooyiga soomaaliya waayo waa inay hadday mooshin keenayaan waxyaalaha u baahan waa inay ka keenaan waa inay waqooyi galbeed gaadho boorama gaadho sool iyo sanaag iyo cayn gaadho marka oo noo muuqdo inuu madaxweyne u yahay waqooyiga soomaaliyeed laakiin koonfurta waxa uu ka qabtay waa wax ku dayasho mudan waana madaxweyne taariikhda soomaaliyeed baal dahaba ka geli doona madaxweyne xasan sheekh mudan xasan sheekh waxaan leenahay guuleyso mooshinka nimanka wada ee baarlamaankana waxaanu leenahay walaalayaal waa laydin bartay laga daaya maalin kasta mooshinka idinkuba xukuumad dhacaysaa tihiin saddex sana aad telinayseen after three years inaad waxaan noo keentaan idinkuma raacsanin haddaanu nahay shacabkii soomaaliyeed wixii aanu idiin dooranayno maydan qaban xukuumaddana idinkaa hagraday hawlna ma haysaan idinku inaad kala tagtaan baa qurux badnaan ahayd salaamu calaykum salaamu salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa qadar salaad maxamed waxaan ku noolaa waddanka maraykanka gaar ahaan ohio waxaan aad iyo aad halkan u salaamayaa xaashi iyo xogta madasha sigisti waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa golaha sharci dejinta ee baarlamaanka soomaaliya mooshinkan ay ka keeneen madaxdii ugu sarreysay soomaaliya isla xisaabtan in la isla xisaabtamo waayo waxaynu ognahay saddexii sane u dambeeyey madaxweyne xasan sheekh dalka xukumayey waxyaalo badan ayaa wadanka isbedelo badan baa ka dhacay madaxweyne shalayta uu shir jaraa'id buu qabtay shirkii jaraa'id uu qabtay waxaa ka mid ahaa in maamulada la sameynayo ay ugu dambeynaysa hiiraan iyo shabeelle madaxweynuhu halkaa qodobaday u tigsadeen baa ka mid ahaa inuu dastuurkii madaxweynuhu ku tuntay khiyaamo qaranna sameeyey mar haddii madaxweynuhu shirkaa jaraa'id u qabtay isaga afkiisa ka yiri waxay ugu dambeynaysaa hiiraan iyo shabeelle gaadiis waxay noqonaysaa madaxweynuhu wuxuu madaxweyne u yahay koonfurta soomaaliya wuxuuna ku dhaartay sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya inuu madaxweyne u yahay marka waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa baarlamaanka soomaaliyeed ee golaha sharci dejinta ee dalka inay ilaaliyaan inaysan noqon wax siyaasada kala guurka two thousand sixteenka ee ay noqoto wax ummadda soomaaliyeed raas caseer ilaa raas kamboonika jooga u danaynaya madaxweynuhu hadduu xilkiisa gudan waayo waa in baarlamaanku noqdaa kuwii dadka la xisaabtami lahaa aysan noqon niman sidii loo bartay maalinba siyaasaddu meeshay maraysa ama hiigsiga ay doonayaan ku socdaa marka waxaan aad iyo aad usoo dhaweynaya oo aad iyo aadna ugu bogaadinaya baarlamaanka soomaaliyeed muushinka madaxweynaha ka keeneen inay la xisaabtamaan khaladada uu madaxweynuhu galay ee dalka ka galayna lala xisaabtamo waana ku salaamaya xaashi iyo ogta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad baad mahadsantahay waa kooshin darwiish waxaan joogaa san francisco california waxaan halkan ka sheegayaa in aanu jirin mooshinka la sheegay inuu yahay mid baatil ah oo aan qaban madaxweynaha maadaama waktigiisiba wax yar uga harsan tahay taas markaan kaga gudbo baarlamaanka ayaa u baahan wax mooshinka keena ayaan filayaa waayo iyaga wey cidda aan waxba qabanin ee aan dalka wax alla waxay u tareen aysan jirin in khilaaf iyo muran iyo buuq iyo qaylo iyo mooshin mooyey waxyaabaha laga rabo baarlamaanka in mooshin looga keeno waxay tahay baarlamaanka waynu ognahay four point five bay dalka ku yimaadeen four point five ka ay ku yimaadeen waxaa jira boqolaal baarlamaan ka mida oo aan ciidamada soomaaliyeed ee maanta dhimanaya ee jiidda hore ku dhimanaya aan shilin ku lahayn aan shan shan qof iyo laba qof oo iyaga matela aanay ku jirinin oo haddana eedeynaya madaxweynaha ku eedeynaya maxaa la yidhahdayy waxyaabo kale waxaa jira kuwo qurba joog oo ilmahooda halka kaga tegay oo dalka aan dan ka lahayn kuwo dalalka dariska ku dhashay oo aan dan ka lahayn soomaaliya oo oo baarashuud kusoo tegey oo iyaguna raba inay maaragtay mushaarkooda meesha u qaataan hadday soomaaliya dib u dhacday iyo horu dhacda aan dani kaga jirin waxyaabaha kale mooshinka looga keenay ay ka mid tahay in laguna qasbo baarlamaanka iyo badda wixii ka dambeeya inay tahay nin kasta oo baarlamaana inuu keeno boqol ciidana oo beeshiisa ka tirsan haddii kale uusan kursiga ku fadhiisan karin waayo nimaan dalka dhibaatada ka jirta markaasuu dareemaya walaalkii ku dhinteen adeerkii ku dhinto laakiin nimaan walba uu ahayn oo magaaladii uu ka yimi ee laga soo doortay ama uu matalayay aan tegi karin ayaa maalin walba dowladda soomaaliyeed ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne ridaya oo qayliya buuq kicinaya marka ma- waa in la xisaabiya horta marka ugu horeysa baarlamaanka naftarkiisa marka la xisaabiyo oo la ogaado inay dalka wax ku leeyihiin dhiigga baxaya wax ku leeyihiin dheefta iyo cashuuraha la bixinaya wax ku leeyihiin dhulkii ay ka yimaadeen ay tegi karaan markaasaa codkooda waafi yahay oo ay wax qaadi karaan ama ay mooshin keeni karaan laakiin waxaan filayaa waxyaabaha ay madaxweynaha ka keen oo dhan waxa weeye waxyaabihii uu qabtay ee waxqabadka ahaa ayay ku canaananayaan dekadii eeraboodka baarlamaanku isaga ansixiyey waana ku cad waana ku canaanayaan haddii la dilo maxaa la yidhahdaa tuugadii dalka soo warasiyey ee afduubyadii dadka dadka laynaya haddii la laayo waxay ku leeyihin xeerka ciqaabta loo cuskaday haddii la yidhaahdo batrool baa dalka laga qodaya waxay ku leeyihin tanaa jirta wax kastoo horumar oo dalka uu madaxweynuhu tallaabadu qaadaba lid bay ku yihiin marka waa in la iyaga la gugalgareeyaa ama la raadiyaa wadaniyadoodu caynka ay tahay iyo dalka waxay ku ku darsadeen iyo waxay u qabteen intaba waxaana filayaa marka taa la ogaado in la ogaado in ay ciidamada dalka wax ku leeyihiin oo ninkaasi uu nin walba beeshiisa ka keenay ciidamadii lagu lahaa waynu aragnaa nin walba wuxuu leeyahay four point five baa dalka lagu qaybiyey ciidamada dalkana in four point five lagu qaybiyo dadka dhimanayana four point five uu noqdo ayaan aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay coshinow aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystaha kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa in la yihahdo cabdishakuur jaamac degan maraykanka gobolka minnesota aqoon-yahan soomaaliyeed oo madaxa banaan anigu mooshinka kan haddaan dul istaago waxaan aaminsanahay inuu yahay mooshin baatil ah sababtoo ah xilliga mooshinka la wado maba ahanba dee xilli munaasab ah because dalku hadda wuxuu joogaa xilli kala guur ah maadaama xilli kala guur uu joogo waxaa loo ballansan yahay in shirweyne qaran la qabto maadaama dee onfod iyo halqod cod uusan dhici karin halkaasna tala guuda soomaaliyeed la filayo ina inay timaado talada halkaas timaadana dee lagu camal falayo balse iminka in dibdhac iyo madaxweyne mooshin laga keena iyo howlo noocaas ah ama hawl loo fadhiyo aysan ahayn balse waxaan aaminsanahay oo kale baarlamaanka o dhan ma wada xuma in yaroo dee malaha jecel inay dee cimri dheeraysi ay yihiin qolyahan meesha wada mooshinka waxaasna wax aqligal inaysan ahayn baarlamaankuna dee majoritygooda uu wanaagsan yahay waxaana wax meel gaaraya ma ahan mooshinka kan madaxweynaha soomaaliya waa isagaa dalka ugu sarreeya isagaana laga rabaa wax walba oo wanaagsan dalka inuu dee korkaco majoritiga dalka boqol kiiba sagaashanna meel wanaagsan buu marinayaa maamulada iyo dalka koonfurta ugu dhamaystiray sida dee ragga iga horreya ay sheegeen iyo gabdho dhamaystiro marka qolyahan waxa weeye anigu dhulkooda waxwadwadaa inay meel gaarayaan umalaymayo mooshinkan waana mooshin baatil ah waan idin salaamayaa aad baad umahadsan bismillaahi raxmaani raxiim aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa cali ducaalo rooble waxaan joogaa waddanka california san diego markaan raayigayga ka dhiibto barnaamijka xaashi iyo xogta waa soo dhaweyneynaa aad baana kugu mahad celinaynaa barnaamijkan waana u baahnayn fikraddeeda markaan ka dhiibto horta meesha baarlamaan anigu ugu yeeri maye gorilla fighter waxaa la yidhaahdaa jooga ama waa woorloodyo laisku keenay oo kuwii hore laga qaylin jiro oo kalea dembigana madaxweynaha ayagaa geliyey madaxweynaha ayagaa soo doortay marka maba la isku hadlayn kare intay mooshinta keliya ku maqan yihiina dadkii keensaday four point five ku keensaday qabaa'iladii ay matalayeen waa inay ayaga kaba eriyaan meesha oo kuwo kale ay keensadaan oo casilaan oo laga eriyaa meesha ila dad baa soo dirsada oo ay mateleen marka kuwaan hadda wax rajaa male oo hadda kabacdi ama xal iyo xog iyo xaal iyo nolol iyo diin iyo dad laguma hadlayn karo waa gorilla fighter waa fashilmeen ayaga waxa weeye qabaa'iladii ay matelayeen waa inayba u midoobaan oo ka saaraan meesha wixii aan la duubnayn oo qaska iyo walaaqa iyo sboyladnimada aan ugu hiilinayn odayaashii waa inay yimaadaan ay matalayeen waa in lagaba eriyaa meeshu ayaga mooshin degdega lagu keenaa waayo waxba ma qaban karaan dawladduna waa ayaga dawlad kaleba ma jirto ayaga marka maba jirtaba in aanu xildhibaan iyo baarlamaan ugu yarnay gorilla fighter baa la yidhahdaa waa chaos dangeros weeye waddankiina waa burburiyeen sharcigiina waa ku tunteen dalkiina caqabad bay ku noqdeen waa in la kala diraa iyagoo xildhibaanadan wixii marka hore keentay iyo qabaa'iladii ay kala direen oo kalsoonida lagala laabta mooshin loo qaadaa madaxweynehanas cambaarayn baa mandusha oga tuurayaa intaas inay maanta ku soo gaarto waxaaba la rabay goorigoorta inay hadda waddanka inuu imadiyo tali degdeg ka gaarsiiyo xalku meeshuu ahaa somalilan oo la hadli waaye inuu runta u sheego yidhaahdo dowlad goboleed baa tihiin sool iyo sanaag khaatuma oo dowlad goboleeda waxaa la rabo inuu ku dhawaaqo oo yidhaahdo saamigiinana qaata xilkiinana usoo fadhiista dalka inuu gogol iyo gargaar iskugu keeno dib u heshiisiin inuu iskugu keeno dowlad goboleedyada madaxweyneyaashooda maalin walba ay haystaan inuu isku keeno inuu issue fiican ka soo baxay ahayd laakiin waa time is over is too late weeye asagana iska dhici gorilla fighter marka adaa ku dhex jire kaagana garaabi mayno kuguna turi mayno laakiin waxa weeye madaxweynaha xilligan kuma habboona in la casilo oo mooshin zero lagu dhiftay sufura oo gorilla fighter uu la yimid ma ahan almino waktiga markuu gaaro yes oo waddanka issue kale iyo new revolution kale loo baraxo asagaaba yacni waktigiisii dhammaystay asagana waa ku dhex jiraa gorilla fighter buu ku dhex jiraa marka waxay kala helaan baan leeyihin gorilla fighterkana fashilaad baa u dambayn jidhay maalin ay keenaan oo aan laga reyn male berrina waxaan sugaynaa ama wiigan iyagoo afka ciidda loo geliyey lacagtiina loo diiday ilhaana ku dhacday la ceebeeyey oo kala cararay madaxweynuhuna keligiis marshaallo uu qaatay oo waddanka marshaal ku rangarayn doona ilaa two thousand sixteenka agost waa mahadsan tahay barnaamijka xogta iyo xaashi aad baad mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed intay dhegaysanaysa iyo intay dhegaysan doonta waxaan u mahad celinayaa barnaamijka xogta iyo xaashi oo si qiimo badan uga shaqaynaya ummadda soomaaliyeed dhexdeeda ee waxaan kusoo dhawaynayaa su-aashii waxaan aada iyo aada usoo dhawaynayaa si diiran oo wanaag leh waxaan usoo dhawaynayaa mooshinka laga keenay madaxweynaha baarlamaanku sida runtiina dhaliil fara badan bay ummadda soomaaliyeed u hayeen sida ay uga gaabiyeen inay u adeegaan shacabka soomaaliyeed ay ugu adeegaan si cadaalada hadda ka hor aad iyo aad bay dhaliishaas u haysatay wayna ka gaabiyeen laakiin waxaad moodaa inay maanta isgarteen caanadaa taba dabadoobaa la qabtaaye haddii ay maanta isgarteen oy la xisa hay-adda keliya ee sharciga ah ee ummadda wakiilka ka ah ee ummadda we- matasha ama oday ha keeno ama si kalea lagu keene waa baarlamaanka weyaan waxa kaloo dhan waa mid ay doorteen iyo mid lasoo magacaabay golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha wax kaloo dhan haddii hay-addii maanta sideedabana ummadda hadday hay-addaasi u hagaagto wax walba way hagaagayaan waayo hay-addaas iyadaa laga rabaa inay executive-ka la la xisaabtanto inay la xisaabtanto branch kasta oo dawladda inay la xisaabtanto iyagaa laga rabaa marka haddii ay hadda ka hor xisaabtoodii ay ka gebi dhaceen oo ay maanta xusuusteen boqol kiiba boqol ummadda soomaaliyeed way idinku soo dhaweynaysaa way idinku hambalyeynaysaa wayna idinku ammaanaysaa inaa arrintiina garateen inta xildhibaanada magacooda ku ciyaaraysa ee xumaynaysa ee mooshinka meelaha aan looga baahnayn ka keenaysa ee meelaha aan mooshin mudnayn ka keenaysa intaana waa inaad garataan gacantana iskaga qabataan laakiin dadka badbaadada ummadda soomaaliyeed iyo midnimada raba ummadda soomaaliyeed dadkaasay la jirtaa ay gacan siinaysaa oo ay mar walbaba ay ay la jiraan arrintaas aad iyo aad baan ugu soo dhawaynaynaa waxaana rabnaa in aan kala furfur iyo sheeko kale ayna dhicin oo laydin kala sheekaynin oo aad ku dhimataan xalka ummadda idinkaa gacanta ku haya madaxweynuhu waktigii la doortay iyo wixii loo doortay intaba wuu misgareeyey hal sano baa ka hadhay haddana wuxuu la soo taagan yahay doorasho ma qaban karo seebay noqonaysaa waa ninkii loo baahnaa ee heer waddanka dhan ahaa meeshii laga hogaaminayay marka looma baahna in maanta su-aalo shacabka dib loogu soo celiyo waxaa loo baahnaa ummaddan in la hago oo meel lagu hago waxaa loo baahnaa dalkan midnimadiisa in laga taliyo waxba far lagama qaadin waxaa loo baahnaa in ciidamada la dhiso oo ciidamo maanta amisom laga maarmi karo saddex sanaa dawlad la yahay la aqoonsan yahay maantana ciidan amisom lagama maarmi karo ciidamada amisom baa waddanka jooga waxaa loo baahnaa martabadii sare awoodda leh ee haddii uu waddanku isku dhaco maxaan ku dhahaa dacwada loo geysan lahaa oo garsoor awood leh oo dadku isku halayn kara dalku isku halayn kara inuu yeesho hadda intii qodob ahayd ee dalkan looga baahna in laga qabto waxba lagama qaban marka sidaa daraaddeed madaxweynuhu ku faylgaroobay inay madaxweynaha meeshan laga dirana waa istaahilaa aad iyo aad baan iisoo dhawaynaya waxaan iloobay magacayga waxaa cabdiraxmaan maxamed baa la yidhahdaa oo ku magac dheer daacad oo ku nool gobolka missouri magaalada kansas city aad baa umahadsantii waa mahadsan bismillaah waan ku salaamay walaalo waxaa la yidhaahdaa canab sheekh yuusuf waxaan ku noolahay dalka maraykanka magaalada minneapolis waxaana hooyo caruur haysata oo degan magaalada minneapolis waxaan aada barnaamijka ugu soo dhaweynayaa barnaamijka xogta iyo xaashi fikradayda haddaan ka dhiibto mooshinkan madaxweynaha laga keenay mooshinkan madaxweynaha laga keenay waa mooshin qaldan baarlamaanku iyagaa u baahan sixitaan baarlamaanku waxay u baahan yihiin dad aqoon leh in booska baarlamaanka la fariisiiyo oo danaha soomaaliyeed ka xisaabtamaya wadanku wuxuu qaatay federaal federaalna soomaalidu ma taqaano baarlamaanku waxay xaq u leeyihiin in ay beelaha ay ka yimaadeen dib ugu noqdaan ay federaalka ka dhaadhiciyaan ummadda soomaaliyeed weli gobollo waxaa jirta aan federaalka si fiican u qaadan oo aan hadda dejintiisa madaxweynahani waa madaxweynihii ugu horreeyey ee doorasho saxa oo xaqa oo baarlamaanku ay ku doorteen waa madaxweynihii ugu horreeyey ee federaalka ah waa madaxweynihii ugu horreeyey ee beesha caalamku agsabta yidhi ee madax ee muxuu ahaa oo federaala marka fudayd baad moodaa in uu baarlamaanka ku jiro aqoon la-aan baad moodaa dadka baarlamaanka inay ku jiraan madaxweynuhu wuxuu xaq u lahaa in lala shaqeeyo federaalkan oo combalet lagala dhigo oo lala dejiyo mar haddii mar walba ay meeshin keenayaan waddanka iyagina al-shabaab dhali ay aada uga buuxaan xalintoodina loo baahan yahay u malayn maayo baarlamaankaasi baarlamaan maskax leh oo caqli leh inay yihiin sababtoo ah meelahan qaboobaha iyo barafka iyo dhulkan ay ka tageen danta soomaaliyana gacanta uguma jirto waxaana anigu soo jeedin lahaa baarlamaankaasi hala kala yaaciyo dad aqoon leh oo danta soomaaliya ka fikiraya hala geeyo madaxweynahana nine months sagaal bilood baa u haray sagaalkaa bilood doorasho xaqa inay is soo sharaxaan wixii waddanka soomaaliya bedelaya dadkuna ay ugu shubaan u vote xasanna wuu sheegay madaxweynaha wuxuu yidhi aniga doorasho xaqa haddii la iga qaadan waan ka degayaa xukunka wuxuu xaq u leeyahay in lala shaqeeyo wuxuu xaq u leeyahay in four years haddii election lagaga qaado inuu isaguna uu ka dego federaal maanaan aqoonin federaalku hadda inoogu horeysa soomaalida qaar baan federaalka macnihiisaba garanaynin waxay xaq u lahaayeen baarlamaanku in ay beelahii ay ka yimaadeen iyo gobolladii ay ka yimaadeen dib intay ugu noqdaan ay federaalka kasoo dhaadhiciyaan ummadda danta soomaaliyana ay ka fikiraan anigu fikirkayga waxaan soo jeedinaya way ku qaldan yihiin aad bay ugu qaldan yihiin ayagana in la kala shaandheeyo dad aqoon oo cilmi leh oo danta soomaaliya u danaynaya in lagu bedelo oo iyaga la kala shaandheeyo iyagaa u baahan shaandhayn madaxweyne kasta oo yimaado wuxuu xaq u leeyahay in lala shaqeeyo ninka isa soo sharaxaya hadhow madaxweyneha isa soo sharaxaya wuxuu danta soomaaliya ka bedelaya debate intuu galo uu ka sheekeeyo oo loogu shubo weeyaan ma aha wadankeenu wuxuu qaatay federaal baarlamaanku wuu ila qaldan yahay aad iyo aad baad umahadsanta aad baad umahadsanta bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa diiq umar warsame waxaan jooga california waxaan aqoonyaha soomaaliyeed siyaasadda soomaaliya u dhown daloola waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa barnaamijkan xogta iyo xaashi madasha sigisti fursadda qaaliga oo ina siiyey aad iyo aad baan ubogaadanayna uga mahadnaqaynaa fursadda ay noo siiyeen inaanu dadkeena soomaaliyeed u gudbino fikirkayaga haddaana qurba joog su-aasha markaan u gudbo anigu waxaan aaminsanahay inuu mooshinkaasi sax yahay inkastoo haddana aan aaminsanahay inuu soo dahay saddexda dowladda federaalka ee soomaaliya markaan sidaa leehay waxaan ku salabaynayaa ee two thousand two alaf la doortay saddexda hay-adooda ee madaxtooyada iyo sharci dejinta iyo golaha fulintaba waxa aanu shakti ahaan aan laba baan aad dhaliisha u saaraya labadaasi waxa weeye waa madaxtooyada iyo golihii sharci dejinta xukuumaddu ayagoo fursado ma helin oo waa xukuumaddii saddexaad weeye labaa hore loo bedelay jaanis ay wax ku hesha oo wax ku bulisaba ma helin labada hay-adood ayaa waxaan u aragnaa inay shacabka soomaaliyeed ka dhaqaaqi waayeen haddii marka labadoodii ayaan isku taagnaa shacabkii ay mid go-aansatay inay mid meesha ka saarto waanu soo dhaweyneynaa waxaanu leenaha cayrxaymo ma diido dadka soomaaliyeedna ma diidayaan halkaasnoo haray haddii wax la saxayo oo madax kale horle meeshaan lasoo fariisinayo oo wixii aan ka filanay dowladda federaalka ee soomaaliya ee soomaaliga fadhiday ahaa dib u heshiisiin ciidamo qaran oo waddanka hanta haddii lakuu royahay hantidii qaranka la seefgareeyo horay oo loo socdo ummadda soomaaliyeed oo dabaya ka daca loo tago oo la dhiso federaalkii la hirgeliyo gobolladii oo loo xaqsooro hantida qaranka iyo musuq maasuq oo laga ilaaliyo wixii aan filaynay oo dhan waxba kama hayno marka aad iyo aad waxaan usoo dhaweeyeynaa wuxuun isbedela halkaas hore inuu dhaco nimankaan hadda meesha madaxtooyada fadhiyana si uun inoo dhaafaan aad iyo aad baan u bogaadinayaa intaasaan anigu ku koobaya waana mahadsantiin aad iyo aad baad umahadsan tahay magacayga waxaa la yidhaahdaa haajiro maxamed ismaaciil waxaan ku noolahay dalka maraykanka magaalada colombus ohio waan soo dhaweynayaa barnaamijkanaadka quruxda badda xaashi iyo xogta waxaan leeyahay anigu madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii waddanka talada hayay iyo intii wadanka uu burbursanaaye baaba'sanaaye dadku kala fogaaday ummaddu kala qoqobantay waxa badan intii wadanku baaba'sanaaye ummaddu kala qoqobantay timeka iyo waktiga isagu uu joogay iyo burburku way kala badan yihiin arrintaa baarlamanku waa ku degdegay baan leeyahay baarlamanka dalka soomaaliya kama maqlo wax horumara oo uu dalku leeyahay waxaanu ka maqalnaa un mooshin baan keenay ra-iisul wasaare hebel mooshin baa laga keenay si kale mooshin baa laga keenay kismaayaan maantana mooshin ka wadnaa haddana madaxweynihii bay ka wadaan shaqadoodu dee may ahayn mooshin keliya shaqadoodu waxay ahayd waxyaalo fara badan nin weliba gaar ahaan deegaankii uu ka yimi shaqa uga taalay may qaban dalka isu soo ururintiisa sideed iyo tobankii gobol may qabanin qaxoontigii ummadda soomaaliyeed ayaa meel kasta sugan badaha caruurihii ku dhammaadeen dhibaatooyin aada u fara badan oo soomaali dhexdeeda ka jira wax alaaliya waxay ka qabteen ma jirto nin waliba four thousand us ayabuu ku qaataa xamar dhexdeeda and then maalin walba mooshin meesha uu xoogaa maaragtay uu ka shaqaynayaa marka waxaanu leenahay annagu nimankan shaqadii laydiin dirsaday ma aha mooshin keliya shaqadii laydiin dirsaday aad bay u fara badan tahay waana bayla madaxweynahana ha ku meeraysana madaxweynaha laftigiisa waxaanu leenahay toosi luquntaada waxaanuna ka codsanaynaa inuu caddeeyo siyaasaddiisa ku aadan waqooyiga waayo intaa mar walba waxaanu ka maqalnaa inuu khudbadeeyo federaalka waxaa ugu dambaysa iiraan iyo iyo jowhar marka waa inuu caddeeyaa arrimaha iyaga ana uu banaanka soo dhigaa waxaanu laalaabayo uu dalka iyo dadkiisaba daacad u noqdaa nimankan mooshin sidayaalna waxaanu leenahay war mooshinka keliya shaqadiina maahae wax kale la kaalaya waanan ka baxay aad baan idiin salaamaya xaashi aad iyo aad baad mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa nadiifa cali anoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha haweenka qaranka soomaalida ee u k ee jooga magaalada london anoo ku mahad celinaya xaashi iyo xogta madasha sigisti horta waxaan aad iyo aad aan horta uga xumahay in xildhibaano matalaya xildhibaanadoo dhan ma wada eedeyn kari xildhibaano matalaya beelaha soomaaliyeed oo four point five baarlamaanka lagu qaybsaday waxa ayaan dare ah maanta inay madaxweynaheena xaaji xasan sheekh maxamuud inay mooshin ka keenaan taasoo ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud saddexda sano uu dalka madaxweynaha u ahaa maasha allah isha bugtaay ku bikaacso meel walba horumar la taaban karo meel walba maamul goboleedyadii oo la wada dhammaystiray ilaa koonfur galbeed oo la sameeyey ilaa iyo galmudug oo la sameeyey mudug iyo galguduud jubbaland oo la hirgeliyey maxaan kuu sheegaa hiiraan iyo shabeellaha dhex oo hadda socota maasha allah koonfur oo dhan oo hadda idlaabtay oo gacmaha isqabatay maasha allah oo aan aad iyo aad ugu soo dhawaynayo yididiilada iyo dowladnimada loo iftiintay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyneheyna aad iyo aad ayaan hambalyo iyo bogaadin meel walba uga diraynaa quruxda iyo sharafta uu sameeyey oo dalkiisa asoo ah nin labaatankii sano wadanka ku dhex jiray ilmaha soomaaliyeed waxbarayay naftiisa u horay dalkiisa wadani ah aad iyo aad ayaan horta usoo dhaweyneynaa xildhibaanada soomaaliyeed haddaan usoo laabto baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada ku jira ee labada boqol toddobaatan iyo shanta ah anigu ma aan dhihi kara way wada xun yihiin kuwa ayaa loo jeedaa u diirnaca shacabka soomaaliyeed u diirnaca gobolada soomaaliyeed sida daahir amiin jesow xildhibaankaas oo aan aad iyo aad ugu soo dhaweynayo oo haddana ka hadlay xiritaankii la xiray guddoomiyaha degmada doolow oo dowladda federaalka ay u magacaawday mudane maxay aheeday uu la xiray uu ku caddeeyey mawqifkiisa ku aadan arrimaha soomaaliya ama dowladda federaalka ah kuna eedeeyey inay dowladda federaalka wasiirka arrimaha gudaha ay ku habbooneen inuu ka hadlo in la xiro nin xaq ma ahan ee dowladdu magacaawday ee gobolka gedo guddoomiyaha u ah galiil kaliil aad baan kaas uga xunnahay oo ku cambaareynayaa xildhibaanada kale ee soomaaliyeed waxaa kale oo aan xildhibaanada mooshinka keenaya aan ku cambaareynayaa may ka hadlaan dadka midnimada soomaaliya u dhimanaya ay dhahaan waa in la aqoonsado kaatim istaad u soomaaliya dadka mar walba midnimada soomaaliyeed u taagan ee soomaalinimada u dhimanaya waay waay maxaa soo iisanaag looga aaminsan yahay taasba aad baan ugu dale ugu eedeynayaa baarlamaanka soomaaliyeed inay u istaagaan dadka midnimada doonaya waxaan sheegayaa baarlamaanka inta nadiifka ah ma ahan inta mooshin quudayaasha ah oo mooshinka quuta waxaan leenahay shacabka dadka soomaaliyeed anigoo magacooda ku hadlaya especially haweenka in magaca kaatumi state of soomaaliya aan taageersanahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed ee midnimada jecel ee horumarka jecel ee wanaagga jecel mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta garba ayaad haysataa dad ku taageersan ayaad haysataa reer kaatumo waa dadka mar walba wadaniyiinta ah ee ku taageersan mudane madaxweyne anagu waa ku taageersannahay labada kun lix iyo toban kale inaad soo noqoto waaye magaca kaatumana qalanka iyo xaashida ku saxiix sideed iyo tobanka galo- gobol adaa madaxweyne u ah mudane madaxweyne waxaad ul- waxaad dhigato waa hiskar buuka kuu gelaya mudane madaxweyne wanaagaadaan kugu taageeraynaa waxaan kaa codsanaynaa haddaan shacabka soomaaliyeed nahay kaatuma waa dadka soomaalinimada u dhinta ee gobolada waqooyi gobolada waqooyi waad ogtahay reer awdal iyo reer khaatume state mar walba midnimay u dhintaan mudane madaxweyne waa kaa codsanaynaa in aan codka shacabka ayaan wadanaa codka shacabka ayaad madaxweyne noogu tahay mudane madaxweyne annagoo gobolada koofureed baan nahay shabeellaha dhexe iyo hiiraan codka ayay ku siinayaan kaatuma codkay ku siinaysaa labada kun iyo lix iyo tobanka adaa marlabaad noo soo noqonaysid waa anoo ah nadiifo cali nadiifo qaran haweenka qaranka soomaalida ee u k mudane madaxweyne waa ku taageersannahay laakiin waxaan kasoo horjeednaa ragga mooshinka keenaya ee aan goboladooda tegi karin oo goboladooda biyo la-aan loogu dhimanayo oo gobolada qaarkood ay kasoo jeedaan ilmahooda aan daawo la gaarsiin karin kuwaas ha u naxaano four bonty five-ka ay ku imaadeen beelaha ay matalaan goboladooda ha tagaan iyo tuulooyinkooda madaxweyne hambalyaan ku leenahay shaqo culusaad haysaa waddankaagina waad nuurisay muqdisho way iftiintay goboladii way iftiimeen koonfur waad ka faraxalatay qaatumo waa inaad noogu xijisaa labada kun iyo lix iyo tobankana codkayna waa kuu diyaar waana mahadsantihiin walaalahay ahaada nadiifo qaran aad ba umahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, waa nin la yidhaahdo doctor jabiye eh, baan ku magac dheerahay Eh, waxaan ahay afhayeenka meesha meeshaad joogto iyo magacaaga Eh, waa soo waa soo wadaa Eh, magacaygu waa doctor jabiye waxaan ahay afhayeen afhayeenka tubooyinka garabka sharafta karaamada xorriyadda iyo midnimada soomaaliya u dagaalama Eh, corneyl barre aadan shire Eh, eh, waxaan soo dhaweynayaa inta aanan madluucan u gelin eh, maanta madaxweynaha khaatumo ee ka degay magaalada buuhoodle eh, safarkaas iyo wafdigaas qaaliga aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa waxaan kale oo u hambalyeynayaa eh, wiilasha taangiguu ku wareegsan yahay ee gobolka gada jooga una dagaalamaya sharafta iyo karaamada waxa ay turjumaan ee ummadda soomaaliyeed ama gobolada jubbooyinka Eh, intaa ka bacdi eh, waa- waxaan salaamayaa eh, madasha la yidhaahdo sigisti xaashi iyo xogta eh, arrinta eh, maanta ka dhacday muqdisho ee aanu maqlaynay ee muujinka laga keenay anigu eh, waxaan aaminsanahay waa rajadii ugu dambeysay ee soomaaliya iyo mustaqbalkii ee mustaqbalkeenii Eh, wayna dhacday soomaaliya marka ay dhaqaaqdo mar kasta oy dhaqaaqdo eh, aad iyo aad baan uga xumahay dahaye dhegeystaha kale waa ka gudbanaa doctor jabiye waxaa dabcan waa ka go-ay dhegeystaha ku xiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga sugaal baa la yidhahdaa waddanka maraykankaan deganahay waxaan ahay nin shaqsi soomaaliyeed waxaan doonayaa halkan inaan ka dhiibto fikirkayga waan salaamayaa marka hore xaashi iyo xogta iyo guud ahaanba madasha sigiste qaadiyo jalaale noo fududaysa la xiriirka waddanka nagana ha qabtay wararka waddanka intaa markii aan ka gudbo barnaamijkan mooshinka ay keeneen xildhibaanadu sida dad badan oo iga horreeyaba ay tibaaxeen aad iyo aad iyo aad ayaan xildhibaanada ugu dhaliilsanay inay madaxweynaha mooshin ka keenaan khaasatan xilligan iminka kala guurka madaxweynihiina wax sanadun ka yaraayo hadhay waxaa uga habboonaan lahayd baan leeyahay xildhibaanada howlo ka guda ballaaran arrintaas oo u yaala inay xalilaan ama mooshin ka keenaan haddii mooshin ay wax ku qabanayaan oo ay ku midaysan yihiin iyo midnimada intaa leeg iyo awoodda ay leeyihiin waxaan jeclaan lahaa inay dalka wax kaga qabtaan inay gumaysiga dalka ku shaqaya kaga saaraan in ciidamada shisheeye ee ka gees ka gees waddanka ku faafaya ay ka ururiyaan inay mooshin ku keenaan in ciidamo soomaaliyeed la sameeyo inay dowladda cadaadis ku saaraan oo ku bushgareeyaan inay waxqabadkeeda dardar geliso horena u mariso intii ay ragaadin lahaayeen sidii dadkii iga horreeyey qaarkood ay tibaaxeenba waxaanu maqalnaa wasi- ra-iisul wasaare hebel baa mooshin laga keenay kismaaya mooshin laga keenay madaxweynaha mooshin laga keenay waxaan ka baqaynaa maalin dhow inaanu maqalno xildhibaano ka mida xildhibaanada ayaa mooshin laga keenay marka arrinta waxaan leenahay mooshinkani mooshinadii hore ayuunbuu daba socdaa kuwii horena dib bay noo rideen wayna ragaadiyeenoo wayna ogeyn prime minister intii prime minister lagu bedelayay mooshinkii meereysanayay waxaa weeye xildhibaanada dhexdooda wakti badan ayaa inagaga lumay dowladduna shaqo badan ay qaban lahayd buu ka curyaamiyey ma baahnin maanta mooshin mooshin maanta aan u baahannahay ma jirto laakiin xildhibaanada waxaanu ka codsanaynaa inay dowladda cadaadis ku saaraan iyo madaxweynahaba inay shaqooyinkan gaasiska ah ay dardar geliyaan madaxweynaha iyo xukuumaddana waxaanu ka codsanaynaa annagu ku hadlaynaa afka ummadda soomaaliyeed khaasatan qurbo joogta inaan u baahannahay waddanka iyaga inaan u nimaadno laakiin keliya ay naga xigto in nabad laga aslaaxiyo cidda arrintaa loo xilsaarina idinka ay tahay waa inaad dardar gelisaan howlaha saddexa sano aad ka seexateen oo gobol walba yaalla oo caasimadda yaalla dhanka ammaanka horumarinta maamul wanaagga iyo federaalka waddanka in la gaadhsiiyo waxaan doonayaa inaan ku dhaadoo kale madaxweynuhu waxaad moodaa inuu wax badan ka qabtay arrimaha koonfurta walow qaar kalena ay qabyo yihiin inuu usoo jeensado arrimaha waqooyiga sidii inantiiga horreysay ay ka hadlaysay waa inuu madaxweynuhu usoo jeestaa arrimaha waqooyiga dadkii cabasho iyo tabasho ay ku jirtana waa inuu wadahadalkooda dardar geliyaa oo la hadlaa oo xaydaanka kusoo celiyaa dadka aan cabashada ku jirin oo wadahadal doonayna deg deg waa inuu wax ugu qabtaa sida uu wax ugu qabanayo gobollada kale ee soomaaliyeed aad iyo aad baan u salaamaya xaashiyo xogta iyo madasha sigistiba salaamullaahi calaykum aad baad umahadsan tahay doctor sagaal dhegeystayaal weli waxaynu barta kaga jirnaa barnaamijkii xaashi iyo xogta madasha sigisti ee markaasi aan ku falanqeynaynay mooshinka qaar ka mid a xildhibaanada soomaaliyeed ay u gudbiyeen guddoonka sare ee baarlamaanka kaasoo dabcan ay markaasi kusoo jeediyeen inay xilka ka qaadi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud haatan waxaynu ku sugnaa gabagabadii barnaamijka iyo dhegeystayaashii ugu dambeeyey ee ina soo gaaray waxaa la yidhahdaa cali yaasin waxaan joogaa maga- wadanka maraykanka magaalada acron ohio marka hore waa ku salaamaya adiga iyo ka qaybgalayaasha oo dhanba iyo madasha digisi marka xigta waxaan rabaa inaan ka dhiibto aragtideeda ku aadan mooshinka laga keenay madaxweynaha federaalka soomaaliya waxaan u arkaa mooshinkaasi mooshin khaldan inuu yahay layskuna hortaagayo dardargelinta iyo habsamiyo socodka lagu iibsanayo in la helo isbedel dawladeed oo ka yimaada dowladda federaalka soomaaliya two thousand sixteen marka waa caqabad dib loogu dhigayo inaan isbedel dhicin noocu doonaba ha ahaadee waana aadnaba u cambaareynaynaa waxyaabo badan waktiyo badan baa lasoo maray oo aan jeclayn madaxweynaha iyo xukuumadihii jirayba in lagu qabsado sidaa ay wax u wadeen laakiin maanta waa mid khaldan baan leenahay waa mid khaldan baan leenahay waxaan rabnay madaxweynaha markii uu lahaa waxaan madaxweyne u ahay koob iyo toban gobol oo koonfurta ah in baarlamaanku ka hadlo inuu soomaaliya oo dhan u yahay iyo in kale inuu madaxweynuhu caddeeyo ama mooshin ay ka keenaan laakiin maanta d mooshinka kana ay keeneen waa mid caqabad ku noqonaya in isbedel yimaado dowladda federaalka ah marka aad baan u cambaareynaynaa baarlamaanka mooshinkan wada ee ishortaagaya isbedelka lagu doonayo in dowladda federaalka ay hesho isbedel two thousand sixteenka sida beesha caalamka iyo madaxweynuhuba uu sheegay inay diyaar u yihiin inay doorasho dhacdo noocay doonta baa ku timaadeen aad iyo aad baan kuu salaamaya xaashi
haatan waxaan fursaddii u dambaysa siinayaa labada dhegeyste ee ugu dambeeya ee barnaamijkan aragtida magacaaga iyo meeshaad joogto walaal magacayga waxaa la yidhahdaa aniga amaal cabdideera la yidhahdaa dalka maraykankan deganahay marka madaxweynaha sheekh xasan maxamuud mo- mooshinka laga keenay anigu kalow markaa buniyaankeyga aan ka aan ka hadlo waxa weeyaan mooshinkan waa lala soo daahay mar hore ahayd in laga keeno madaxweynuhuna waa madaxweynihii dalka soomaaliya maxaan ku dhahay soomaaliya oo dhan inuu ka wada taliya yahay si wanaagsana qadiyada inuu waxu wada qabtay ahayd laakiin sidana haddaynu u wada joogno u aan caadi maxaan ku odhanayay soomaalidoo dhan u wada jeedana koonfurta unbu madaxweyne u yahay uuna kasoo shaqeeyey khudbadihiisa markanuu dhegeysanayna wuxuu ka hadlaya siduu u sheekeynaya waynu maqlayni marka anigu waxaan ku odhan odhan lahaa madaxweynaha inuu un qof uu noqdo igwala oo soomaaliya oo dhan u dhexeeya maadaayuu yahay madaxweynihii soomaaliya inuu waqooyiga ilaa iyo koonfurta inuu isku si maxaan ku odhanayo nin walba xaqiisa siiyo maamuladuna soomaaliyana waa wada siman yihiin nin walba maxaan ku odhanaya aqoonsigiisa siiyo nin walba kursigu ku haboon yahay uu fadhiisiya ayay ahayd taase ayaana ka mudnay marka anigu waxaan odhan lahaa madaxweynaha aad iyo aad ha isugu dib noqdo ummadana igwal ha ka wada dhigo si wanaagsana ha u qabto qadiyada iyo ummadda dhan uu mas-uulka yahayna iyo kitaabkii uu gacanta saaray inuu waajibkeedii kasoo baxay ahayd xaaladahayn u jeednana waxa weeyaan runtii uu qof walba u jeedo saqiir iyo kabiirna waa xaaladaha aan caadi iyo aad aan u qurux badnayn mana soo dhaweynayo marka anigu waxaan lahaa mooshinkaas aad iyo baa loola daahay marka walal waa idin salaamaya madaxweynuhuna ummadda iyagu wal ha u noqdaan le aad iyo aad baad mahadsan wala aad baa umahadsantihin dhammaanna golaha waxaan salaamayaa midnimada iyo badda soomaaliyeed oo yani fikrada lagu wadeersanayo laguna taxadirasayo ama lagu qiyaasayo waxyaabaha yani mooshinka ka yimid anigu horta waxaan ahay magacay waa leedahay maxamed sheekh cabdinuur waxaan joogaa magaalada siyaal washington waxaan ku hadlaya anaba marka ku hadla salaamaya dhammaan dadweynaha iyo golaha iyo dadnimada yani dadka dhegeysanaya iyo kuwa dhegeysan doonaba waxaan afdeer iyo afgaaban ba kuleeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuhu salaan ka bacdi waxaan ku hadlayaa oo aan ahay ada jubooyinka iyo puntland iyo yani dhulkaas aan ku hadlaya afkooda ba waxaan leeyahay waxaan soo dhaweyneynaa sida soomaalinimada ku jirto ahna waxaan ahay ninka u horeeya federaalka iyo midnimada badda soomaaliyeed anoo intaasba ah waxaan leeyahay afdeer iyo afgaanba ku leenahay way mahadsan yihiin inkastoo ay khaladaad badan galeen baarlamaanka ummadda soomaaliyeed ee maanta fahmay inay tahay maalintii laga qaban lahaa ee dadka yacni hangidaamada iyo kuwada islaamarinta iyo lugooyada ummadda soomaaliyeed go-aansadayna inay naftoodana u huraan codkoodana si dheer ku yidhaahdaan waan kaa qaadnay madaxweynenimadii iyo xilka aad haysid sababtoo ah waajibka ayubaad gudan weyday gobolada koofureed waa run waxaba dabcay inuu ka qabto laakiin aad buu burburiyey dagaalka iyo xabadda ka socotana waxaa ka mas-uul ah dawladda xasan sheekh maxamuud dadka la laynayo kuwa ethoobiyaanku laynahayo gabdhaha la afduubayo hooyooyinka la laayay dhibaatada ka socota dawladda xasan sheekh maxamuud ayaa mas-uul ka ahayd in dheer iyo in kalaba waxay isku dayeen baarlamaanka iyo rag badanoo ka tirsan aqoonyahamiina inay saxaan waa saxmi waayey waxaana ay go-aansadeen inay ummadda soomaaliyeed baaqigeeda badbaadiyaan ayagoo waxa weeye aynu ognahay shaksiyaad ka mid ah inay yihiin kuwii laftigoodu garabka uu ka helayay xasan marka waxyaabahaas fulminayay laakiin way soo hanuuneen waxayna garteen inay waddo khaldan mareen waxaan leenahay haddaynu nahay qurba joogta ummadda soomaaliyeed anoo matalahaya jubbooyinka iyo puntland afkoodiina ku hadlahayaan waxaan leeyahay walaalaha bulshinka keenay ee baarlamaanka ummadda soomaaliyeed ah miisaanka xasanaadka allah idiin saaro waanan ognahay in ma garanaysaa dee ninkii wax wanaagsan qofku waa khaldami karaa waana toobad keeni karaa khaladaad inaad gasheen qeybida kamid a waa ognahay laakiin waad ka toobad keenteen afdeer iyo afgaaban baan ku leenahay puntland yacni waa muqadis jubbalandna waa muqadis maamulka waxa weeye la yidhaahda galmudug ma waafaqsana dastuurka madaxweynaha waxyaaba lagu haysto kamid yahay yacni waxay kamid tahay yani dekeda iyo eraboorka uu kareeyey madaxweynuhu anoo intaasba eegahay aad iyo aad baad umahadsan waa si la yidhahdo cabdirasaaq cumar faruur waxaa kasoo hadlaya colobus ohio haya cabdirasaaq maxaad ku daraysa maxaad ku daraysaa cabdirasaaq aad iyo aad gariiqa waa ku salaamaya adigana waxaan ku daraya baarlamanka soomaaliya maanta mooshinka madaxweynaha ka keenay boqolkiiba boqol way khaldan yihiin aad iyo aad way khaldan yihiin maanta ma aha maalintii mooshinka la keeni lahaa waa maalintii waddanka horumarkiisa laga shaqayn lahaa iyo waxqabadkiisa madaxweynuhu dhaliila waa leeyahay dhaliila aad fara badan buu leeyahay laakiin in la toosiya ayaa ka mudan in la maanta la yihahdo mooshin baa laga keenayaa waa aan dib u noqono halkii shan sano ka hor een taagay aan dib ugu noqono weyi marka aad iyo aad baan u cambaareynayaa nimankaa ka keenay madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud baarlamanka ka keenay mooshinka aad iyo aad baan u cambaaraynaya waadna kaldantiin baan leeyahay waxaad noqoteen dee qoladii uu axmed madow sheegaye mooshin quutiya iyo khaylo quutiya baa isugu durateen aad noqoteen marka waxaan leenahay hawlo badan baa idin yaalle hawlaha wax ka qabtay dad madaxweynaha ku mashquulaysa aad iyo aad baan ku idin salaamaya dhammaantiina xaashiga ku salaamaya aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal halkaas waxaanu kusoo aqmeeraynaa barnaamijkii xaashi iyo xogta madasha tigiskii oo aad maanta ku dhegaysanayseen markaasi aragtida dadweynaha qurba joogta soomaaliyeed ee daafaha caalamka ay kaga dhiibanayeen sida ay u aragta sida ay u arkaan markaasi mooshinka ka dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee ay gudbiyeen qaar ka mid a markaasi xildhibaanada soomaaliyeed islamarkaana guddoonka sare ee baarlamaanku ay si rasmiya u aqbaleen tan iyo intaynu isugu imaan doona barnaamijkan oo kale ah waa xaashoodi leh sidaas iyo ammaano alla